halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mowjadaha gaaggaaban ee koob iyo soddonka sagaal iyo tobanka mitir baan iyo weliba efrimyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan ood nagala socotaana boggayaga internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti bishan diseembarna waa saddex iyo labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna galabnimo waxaa si wada jiro halkan idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doonto idaacaddeenna galanimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah soomaaliya oo sheegtay inay dib ula soo wareegayso laba toddobaad gudahood maamulka hawada ee soomaaliya isla markii waxaan bilaabnay rakibaadii qalabka qalabkii meeshii ugu dambeeyey ayuu hadda marayaa sideed iyo labaatanka bisha waxaan ugu bishaaraynaya ummadda soomaaliyeed dowlaha ka raali noqdo inaan qaban doonno xafladii lagu dhammaystirayay qalabka lagu maamulayo hawada soomaaliya ee magaalada muqdisho looga maamulayo waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xiisad ka taagan magaalada xuduudda ku taalla ee beled xaawo halkaasi oo dad shacaba iyo ciidamada kenya isku dhacay uu dhex maray dhulka dhul yar ma ahan hadda ay rabta inay kenya qaadata waa bartinkii buuraxaawo weeye kala barihii buuraxaawo weeye dhabad markii laga soo jaro labada masaajid lagu soo aadiya dhankan buurta laga rida xaduuddaasi marka waa kala barihii buuraxaawo xagga maraya marka cid yeelaysana ma jirto waa lagu dhammaan waana lagu diriray kenyana waxaan leenahay xadgudubka ay ku wada dowladda soomaaliya ha ka joojisa waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida hay-adda f b i da ee dalka maraykanka ayaa xidhay nin maraykan ah oo ku eedaysan inuu maleegayo weerar argagixiso oo laga fuliyo goob dalxiis oo caan ah oo ku taalla magaalada san francisco ee dalka maraykanka maalinta ciidda krismaska ama hay-adan f b i da ayaa jimcihii shalay shaacisay inay toddobaadkan horraantiisii californiya ka soo xidheen everett aaron jameson oo ah labaatan jir ninkan ayaa u sheegay xubin ka tirsan hay-adda f b i daase yeeshee isqariyey inuu qorsheeyey inuu beegsado goob si weyn loogu dalxiiso islamarkaana uula beegsado qarax ah nooca meesha fog laga hago kadibna uu dadka toogasho ku bilaabo golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa si wada jira isugu raacay jimcihii shalay ahayd inay ku soo rogaan cunaqabateyntii labaad ee ka dhana kuuriyada waqooyi iyagoo bartilmaameedsanaya xilligan goobaha muhiimka u ah barnaamijka hubka nukliyeerka ah ee kuuriyada waqooyi horumarinteeda sidii xilligii aan soo dhaafnayba waxa aan sii wadi doonnaa inaan la tartanno rajiimka kiim ee doortay inuu sameeyo ficilada gardarrada ku ah cunaqabateenada qaramada midoobey ee saarta ayay tiri niki heley oo ah safiirka maraykanka u joogta qaramada midoobey qaraarkan cusub ee golaha amniga ee qaramada midoobey ee cunaqabateynta ka dhanta ah kuuriyada waqooyi ayaa waxay imaanaysaa iyada oo kulamo sidan oo kale oo horey qaramada midoobey ay uga fadhiisteen muddo saddex jeera ay ku soo saareen sanadkan horraantiisii pyonyan qaraara ka dhana maraykanka ayaa gudbinaya dalka ukrain hubka waxgumaada si uu gacan uga siiya dagaalka uu dalkaasi uu kula jiro kooxda goonigosadka ah ee u baritaara ruushku ee ka dagaalama bariga dalkaasi war jimcihii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in go-aankan uu la xidhiidhiyo sidii dalka ukrain loogu ilaalin lahaa dhismaha naankooga difaaca islamarkaana ay iskaga difaacaan amaba ay u difaacaan sharafta iyo weliba ciidooda war laga baahiyey telefishinka a b c ka hor intii aan la shaacinin warkan ayaa lagu sheegay in wadarta hanaankan difaaca ay gaadhayso afartan iyo toddoba milyan oo dollar galab wacaano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a idinka imanaysa washington wasiirka duulistii hawada soomaaliya maxamed cabdilaahi salaad omar ayaa sheegay inay wax ka yar laba toddobaad ka dhimantay in hawada dowladda soomaaliya ay si buuxda u maamusho hawada soomaaliya kadib dhowr iyo labaatan sano oo hawada soomaaliya ay magaalada nairobi ee dalka kenya ku maamuleysay hay-adda ikaw ee qaramada midoobey hawada u qaabilsan wasiirka oo socdaala ku maraya waqooyiga ameerika ayaa sheegay in haddii soomaaliya ay dib u hanato hawadeeda laga maamuli doono eerboodka magaalada muqdisho halkaasoo qalabaynteedii lasoo sameeyey amaba la dhameeyey sahre cabdi axmed oo stuudiya igu helisay ayaa wasiirka duulistii hawada soomaaliya maxamed cabdilaahi omaar arrintaasi ka waraysatay bishii may iyo bishii september labadaba waxaan tegay montreal oo ah heir officeka hay-adda la yidhahda icawa oo u qaabilsan dowlista rayidka ee adduunka oo u n ta hoos tagta hesiyadii ugu dambeeyeyna meeshaas ayaan september laba iyo tobankeeda kusoo saxiixanay oo loogu soo wareejinayay soomaaliya hawadeeda in laga maamulo waddanka gudihiisa marka alxamdulilah arrintaasi way iska soo dhamaatay wixii procedure ahaan islamarkii waxaan bilaabnay rakibaadii qalabka qalabkii meeshii ugu dambeeyey ayuu hadda maraya sideed iyo labaatanka bisha waxaan ugu bishaareynaya ummadda soomaaliyeed ee dowlaha ka raali noqdo inaan qaban doono xafladii lagu dhammaystirayay qalabka lagu maamulayo hawada soomaaliya ee magaalada muqdisho looga maamulayo xaflad weyn ayaan sameyn doonaa insha allahu tacaala oo lagu bahfurayo qalabkii ku rakiban hawada diyaaradaha soomaaliya hawada dusheeda mara waxaa lagala hadli doonaa magaalada muqdisho ilaahay ka raali noqdo marka sidii aan ballan qaadnay sanadka inta uusan dhammaanin sideed iyo labaatanka bisha hawada qalabkii lagu maamuli lahaa wuu dhammaystirmayaa shaqadana way bilaabmaysaa hadduu ilaahay ka raali noqdo ilaa iyo bisha january dhexdeedana waxaan sameyn doonaa waxaa isla shaqeyn doonaa iyo nairobi labadaba waa laga wada shaqeyn doonaa february dhexdeeda waxaan bilaabi doonaa insha allah qalabkii naga yaalay nairobi lasoo xiro haddii ilaahay ka raali noqdo xafiiska nairobi ilaa iyo bisha march dhamaadkeeda waxaan rajeynaynaa in completely la xira qalabka yaalana lasoo furfuro haddii ilaahay ka raali noqdo iyagoona u isticmaali doono meelo kale oo soomaaliya ka mid ah marka alxamdulilah wayno arrintaasi waa arrin soo dhamaatay waa yahay dhinaca amniga iyo tasiilaadka iyo goobta wax laga dhigayo shaqaalaha xirfadooda iyo waxaasoo dhan ma laga sii fakeray mase waxay yihiin un wax gudihii wadanka lagu sameynayo laakiin weli ay gacanta kula jiraan hay-adda icawa oo qaramada midoobe u qaabilsan dhinaca duulista muddadaba soo haysay maamulista hawada soomaaliya haddii aada fiiriso wadamada kale ee dariskeena ah iyo wadamada adduunka dhan shaqaalaha ka shaqeeyo waxaa laga waxaa ku jira dad ajnabi ah so dad ajnabi ah oo haddaba icawa u shaqeeyo iyo hay-adda icawa intaba lugta way ku yeelan doonaan marka aan muqdisho usoo wareey shaqaalaheena tababar ayaa u socda tababaradaasi marka aan dhamaystirno oo aan yeelano shaqaalo soomaaliyeed oo ku takhasusay oo keligood maamuli kara ayay ayay gacan soomaaliyeed wada gelaysaa inta ka horeysa waxay noqon doontaa icawa iyo shaqaalo soomaaliyeed shaqaale ajir u shaqeeyaan iyo anaga oo supervision kale soo dowladda soomaaliya oo supervision kale insha allahu tacaala maalin alla maalinta aan diyaar ka nahayna boqolkiiba boqol gacanta soomaalida ayuu kusoo wareegaya ahmiyadda ugu weyn ee anaga aan hadda haysana waxay tahay toddoba iyo labaatan sano muddo gudow ayaa waxaa laga wada maamulaya wadanka gudihiisa marka wadanka dibadiisa marka wadanka gudihiisa in laga maamulo qaalaha ku baxaya wadanka dibadiisa hadda in wadanka gudihiisa dib ugu soo laabto oo halkaa ka maamulno supervisionka anaga yeelano oon anaga supervise gareyna ayaa ahmiyadda ah marka taasna hadda ay bilaabanaysaa waa garta qofka marka soomaaliya joogo ee laga yaabo inuu xataa barbaaray ama uu koray xilliyada dagaalada sokeeye wax badanna aan ka aqoonin hawo inay dowlad maamulato ahmiyadda idinkugu jiri karta eed u sharaxi karto maxay tahay dowladda federaalk ee soomaaliya inay hawadii dib u hanato oo lasoo wareegto maamulkeeda sida sida adig haddaan tusaale ahaan usoo qaadno waxaa weeyaan xorriyadda waddan complete ma aha haddii hawada dushiisa ah diyaaradaha maraya ay maamulayaan ama laga maamulayo waddan shisheeye marka waxaad waxay noqonaysaa inaga oo xurnimadeena dib u helnay oo kale ayaa arrintan aad ka soo qaaday waa gartay marka waxaad bal iga warantaa dhanka amniga markii la eego waxyaabaha waxay ugu ugu jirtaa kaalinta ugu muhiimsan soomaaliya sida loogu aamini karo amniga ayaa qayb ka ah in dowladda soomaaliya ee damaanad qaadi karto marka goobta amnigeeda iyo sida aada u sugaysaan wax ma nooga sheegi kartaa micnaha sidaad la socoto magaalada muqdisho oo ah meesha laga maamuli doono hawada duulaha ka raali noqdo meesha ugu amniga adag waa garoonka aadam cabdulla international marka aadam cabdulla international ayaa ilaahay ka raali noqdo laga maamuli doonaa halkaasi waxaa jooga ciidamo ajnabi ah iyo ciidamada dalka intaba amnigana waa meesha ugu amni badan ee wadanka hadda iyada oo marka lasoo wareejinayo shaqaalaha meesha ay degayaan meesha qalabka la rakibayaba amniga hadda inta uu yahay laga kordhin doona hadda ilaahay kasaale noqdo marka amnigu runtii wuu sugan yahay wuuna hadeer wuu sugan yahay marka lasoo wareegana wuu sii sugnaan doonaa oo waa sii kordhinaynaa hadda ilaahay kasaale noqdo haddii amniga uu qalqal ku jira ama wax concern ah ay jiraan hay-adda icaabu marnaba nooma ogolaateen inaan meeshaas kusoo wareejino shaqaalaha meesha ay degaan waxyaabaha projectga markasta dib u dhigaya waxaa kamid ah amniga sidii loo sugi lahaa shaqaalaha meeshii la dejin lahaa ayay ahayd marka alxamdulilah iyagana way ku qanceen annagana waan ku qanacsannahay in amniga hadda sida ugu wanaagsan ee wadankeena meel ay ka jirto ay noqon doonta hadduu ilaahay ka raali waa tahay maadaama dalka wasiir hanaan federaal uu galay haddana hawadu waxay ka mid taha waxyaabaha habka qaranka ah sida aan dareemayo ama habka federaalka ah inay inay inay inay hoos imaanayso haddana ma jiri kartaa in maamul gaara sida somalilan oo kaleeto oo kaleeto in ayagana gooni loo maadaama arrintan ay muddo soo noqnoqonaysay guud ahaan hawada ma meel gaara oo muqdisho un ahaa laga wada maamuli doonaa mase wax kalaa jiri doona hawada maamulkeeda waxaa laga maamuli doonaa muqdisho garoomada qaarkii waxaa joogi doonaa shaqaalo badan ah garoomada kale waxaa joogi doona shaqaalo ayagana meelaha ka maamulo qaybaha qaarkood oo waxaan yeelan doonaa hadduu ilaahi ka raali noqdo center muqdisho oo kale center kale oo lamid ah oo wadanka gudihiisa isagana laga sameyn doono arrintaasi weli waxaa ka jira la tashi badan ayaan ka sameyneynaa meesha laga sameyn lahaa hadduu ilaahi ka raali waa hagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa wasiirka duulistii hawada ee soomaaliya maxamed cabdilaahi salaad waxaana uu warramaya waryahayaga saare cabdi axmed oo ku sugan washington
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal xadka soomaaliya iyo kenya gaar ahaana dhanka degmooyinka beled xaawo iyo mandheera waxaa maalintii labaad ka taagan xiisad u dhexeysa ciidamada ilaalada xuduudaha kenya iyo shacabka magaalada beled xaawo arrinkaasi ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii derbiga ay kenya ka dhisayso xadka labada dal u dhexeeya uu soo gaaray qeybo ka mid a xaafada xaafadaha magaalada beled xaawo taasi oo keentay in dadka magaalada ay ka gadoodaan oo ay ka hortagaan dhowr askari ah ayaa dhagax tuurkii maanta ku dhaawacmay ciidamada kenyana rasaas ayay fureen shacabkii banaanbaxa dhigayey sidoo kaleeto dhowr dumara ayaa la sheegay in dhaawacyay soo gaareen ilaa iyo hadda ma jirto wax dhimasho oo la sheegay sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal iyo maamulka degmadiyo gobolka cismaan nuux xaaji oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka gado ayaa wuxuu uga warramay sida wax u dhaceen waryaheena cabdixakiim maxamuud shirwac oo washington jooga
walaal aad baa umahadsan tahay saad ogtahay baa xadgudda gobolka xadgudda dalka soomaaliya iyo udhexaysay kenya balaxaawe iyo kenya udhexaysay waxaa soo galay nimanka la yihahda kenyaatiga dowladda kenyana dhowr jeer baan la hadalnay oo barnaamijkaas aan kala hadalnay xaduudda xaduuddana dee waxay leedahay meel lagu kala gudoomo oo la garanaya nimankii way aqbali waayeen barnaamijka isagaa wafti madaxweynaha uu soo diray hadda ka hor way yimaadeen waa la kala cabdiriyey halkay ayaga ku ekaan jireen loo dhigay birihii iyo qalabkii hadda marka waxay isku dayeen oo ay sameeyeen in magaalada balaxa oo barkeedba ay jartaan oo gudihi ay soo galaan kuna soo aadan ilaa saldhigga iyo laba masaajid oo weyn oo bartanka magaalada ku taallay dhul uu ka bilaabanay inay jartaan waayay marka waxa weeyaan taa macnaheedu deerkii ay dhisaysay ama derbigii ay dowladda kenya dhisaysay ayay gudihi xadka soomaaliya oo magaalada gudaheegii ay soo dhex mariyeen ay soo gaadhsiiyeen aa cabir bay wadeen derbigay dhisayeen derbiga haddii halka ay loogu tiragalo ayaga ay lahayeen maysan marsanin bartinkii balaxa way kusoo aadiyeen bulshadii dhan oo balaxaawa degneed kalabara waxay martay dhanka la yidhaahda xuduudda kenya xaggeeday mariyeen waayay bulshadii way kacday marka qoryaheedii iyo olaheed qaadatay ilaa shalay maanta waa lasor taagan yahay waayay maxaa markaa iska horimaadkaasi siduu u dhacayse maxaa khasaare ka dhashay walaal aad baa umahadsan tahay haddii xaduudda soomaaliya soomaaliya o dhan aa waaridaysanaysa ciddi gaar u leh ma jirta bulshadii way kacday markay cabirka kenyaatigii qaateen oy damceen in ay dhulkii jartaan waa la jibiyey dhagaxyo iyo waxaa loo gurtay iyo muxuu ahaay qoryo dadka shacabka bulshada ay la baxeen annagani waa la hadalnay qolada mas-uuliyiinta kenyaatiga ka joojiyaan ku niri barnaamijkaas maamulka degmada balaxa hose ay noo sheegeen way la hadleen kenyaatiga maysan aqbalin barnaamijkaas isaga ahaa cabirkoodii iyo waxay iska qaateen muxuu ahaay cagafyadoodii dhagaxyo iyo tareegya iyo muxuu ahaay qoryaa loola soo baxay shacabkii waana laisku riday haddana kiyaatigii xaggoodii ku laabteen wax wada hadalna weli ma bilaaban waayahay dabcan dee isku horimaad markuu dhaco ee dee kenyana dabcan dee hawsheedii wadataa dee halkanna waa dad shacaba waxaa ka howlgelaya amaba ka hortegaya inaba inta ogaalkaaga wax khasaara ah amaba halkaasi ka dhashay walaal sida noola sheegay haddeer dhagaxyihii qoryihii ay kiyaatiga ridayeen ilaa iyo afar gabdhood oo xaamilo ahayd oo hadda foolatay oo qaarkood ilma ay soo rideen waa la sheegayaa nin ay kiyaatiga qori baadkii ku dhufteen oo hadda muxuu ahaa meesha ku dhacay oo isna dhib u gaaray waa la sheegayaa sida hadda maamulkii iyo dadkii meesha joogay oo shacabka ay noo soo sheegeen khasaare afartaasaa la sheegayaa qof ayagana dhagaxyo iyo wax loo yaraystay ma jiraan haddana xuduudoodii lagu guray oo hadde way soo dhaafi laayihiin haddii waxaqdarro waxay ku dirar dhulka hadday leeyihiin way soo geli lahaayeen laakiin inaysan lahayn oy boob aheyd ba kuwa cadaynaysa in xuduudoodii lagu celiyo oo la ceriya way hadda markaa waa istaagay oo waa noqdeen taa macnaheedu miya mise hawshii waa socotaa maya shalayba waa la cerisaday oo waxay hadda qabteen maysan jirin inay shaqo qabtaan ay damceen bulshadii o dhan a ku kacday daakadina way soo duuleen oo maanta xabadaaba ka dhacday shalay xabad kama dhicin maanta xabadaa ka dhacday waa istaagay marka istaageen iuu istaagay macnaheeda maaha laakiin baqdin ay la sameyn laayihiin ciidamadii annagii gobolka joognayna waa la hadalnay haddana waxaan u diyaarsanay haddii la raalli ka noqda kenya dhibaatada iyo xadgudubka iyo muxuu ahaa ay wada hadday joojin wayda mas-uuliyiinta nagmada gobolka annagoo ah iyo ciidamadii dalka soomaaliya joogo o dhan inaan xaduudda ilaalsano kulana dagaalno hadday kenya
waayahay haddaynu geesta kale eegno guddoomiye dabcan dee arrinka xad marka laga hadlayo waa arrin xasaasiyadiisa le dabcanna caadiyanba dee dunida saynu ka warqabno xuduudda dee waxaa maamula inta badan dowladaha maamulka gobolka marka laga tago dowladaha federaalka oo kale dowladdii federaalka ma la xidhiidheen se maxaad isku ogtihiin dowlada dowladda hadda fariinta waan gaarsiinay wayna ka warqabtaa iyadaba xadkiin hadda ka hor laisku qabsaday wafti ay usoo dirtayna wuu jiray laakiin kenya inay ku ekaata ma rabta dowladda marka iyada waan la hadalnay wayna imaanaysa haddii ilaa raalli ka noqdo laakiin intaysan imaanin bay rabaan kenyaatiga in ay boob iyo muxuu ahaa muxuu ahaa hankaysa qaadid inay ku sameeyaan mana laga yeelaya shacabka ilaalsanaya meesha ay ahayd dowladdan haddaad sideedaba maqasho waa shacabka shacabkana uu u taagay inuu dhulkiisa ilaalsado waxaana leenahay dowladda si deg deg inay ugu soo gurmato dhulkaas iyadaa iskale iyadaa ilaalo ka ah shacabkana ilaalu ka yahay dowladdana dhulka le waa in ay marka soo gurmato oo dhulka isaga ah dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda dhexaba ay si deg deg noogu soo gaaraan kenyaatigaasna ay xaduudda ay leeyihin ku ekeysayaan derbigan hadalhayntiisu in muddoay socotay oo dabcan dowladda kenyana dee kamamay gabanba way shaacisay inay derbi dhisi doonto qiyaas ahaan intuu leegyahay imika inta ku soo beegantay xadkaasi amaba beled xaawaba imika haddaynu idhaahno kan imika muranku ka taagan yahay inta ogaalkaaga intuu leegyahay qiyaas ahaan walaal aad baa umahadsan tahay dhulka dhul yar ma ahan hadda ay rabta inay kenya qaadata waa bartinkii buuraxa weye kala barihii buuraxa weye dhabad markii laga soo jaro labada masaajid lagu soo aadiya dhankan buurta laga rida xaduudaasi marka waa kala barihii buuraxa waa xagga maraya marka cid yeelaysana ma jirto waa lagu dhamaan waana lagu diriri kenyana waxaan leenahay xadgudubka ay ku wada dowladda soomaaliya ha ka joojiso dalkani dowlad baa iskale dowladdana way ilaashanaysaa dowladna dowlad kuma xadgudbi karta shacabka amarkaan siinay annaga ka gobol ahaan waa in ay ku diriraan xadkoodii ama ay iska dhiciyaan cadowga kusoo duulaya dowladda soomaaliyana waxaan lee fargelin aad iyo aad saa'id ha kusoo samaysa halkaas dhulka iyadaa iskale ha ilaalsata ha imaado guddi deg deg ahna ha soo dirta way laakiin suurtagal ahaan ma dhacaysaa in shacbigu ay xad ilaalin karayaan marka laga yimaado haddaanay ciidan haysan amaanay dowladda beritaaraynin annaga hadda kula hadlaynaa ciidan ah barasaa ku-aanka ku gobolka hadda kula hadlayo waa askari difaaca hore oo garbaariyan ku jiraa haddii aad dhulkaas ay kenya kusoo xadgudubtana annagaa ka baxayna difaacyadu meesha aan shabaab la dirirayna ayadaan la dirirayna
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo mudane cismaan nuux xaaji oo isagu u warramayey waryaheenna cabdixakiim maxamuud shirwac goordhaweyto
galab wanaagsan baana mar kale dhegaystayaal idinleyna halkan weli ka wada soconnaa aad naga maqlaysaana waa v o a idinka imanaysa washington haatanna muqdisho maamulka gobolka banaadir ayaa safar dibadda u qaaday faa'ise maxamed cabdi oo ah gabadh dhowr iyo toban jir ah oo magaalada boosaaso ee puntland kufsi loogu geystay muddo bil ka hora gabadhan ayaa xaaladeeda caafimaada wax looga qaban waayay gudaha dalka dhaawac xabad ah oo kaga yaalla xubinta taranka awgeed shir jaraa'id oo ay wada qabteen maamulka gobolka banaadir iyo weliba waalidkeeda ka hor inta aanay u bixin amaba aanay ka bixin garoonka diyaaradaha ee dancadda magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay shirkaasi jaraa'id islamarkaana warbixintan nooga soo diray waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste maamulka gobolka banaadir ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kusii sagootiyey faa-ise maxamed cabdi oo ah gabar lix iyo toban jira oo bilowgii bishii noofembar ee sanadkan lagu kubsaday magaalada boosaaso islamarkaana rasaas looga dhuftay xubinteeda taranka guddoomiyaha gobolka banaadir taabed cabdi maxamed oo saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay dadaal badan u soo mareen sidii faa-ise ay ku heli lahayd caafimaad dibadda ah isagoo sheegay in ugu dambeyn maanta loo qaadayo magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaana u rajeeyey in caafimaad taama uu eebba siiyo saakay waxaa ilaahay mahaddiisa aan nimid garoonka ee caalamiga ee aadan cadde international airport magaalada muqdisho soomaaliya aan maanta oo sabti ay tahay taariikhda saddex iyo labaatanka decembar ayaan halkan nimid annagoo sogootinayno una ducaynayno caafimaadna insha allahu safar caafimaad oo guul leh u rajaynayno walaasheen faa'iise maxamed cabdi oo runtii xaalad aad u adag ku sugnayd oo lix iyo toban sano keliya jirta laakiin waxaan aaminsanahay marka la isgarab galo loona duceey la isku dadaalo inuu ilaahay caafimaad soo siin doono insha allah safarkeedana uu noqon doono safar caafimaad oo guul leh faa'iise xaaladeeda iyo arrimaheeda caafimaad wax hadal lagu koobi kara ma ah laakiin ilahi waxaa uga barya inuu ilahay caafimaad soo siiyo kuna soo guuleeya waxaa u mahad celinaa qof walba oo ka qayb qaadatay min ilaa meesha dhibka uu kusoo gaaray ilaa inta istaal ku jirtay ma ahayn ina intaa qaadato qof soomaaliya oo damiir leh annaga marka nala soo gaarsiiya waxaan qaban karna waa ku dadaalnay guddoomiyaha gobolka ayaa dhinaca kale sheegay in haddii ay yihiin maamulka gobolka banaadir ay ka soo baxeen kaalintii kaga aadanayd hawshan waxaana uu shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada istanbul ee dalka turkiga ka codsaday inay faa-ise wehel u noqdaan kuna soo dhoweeyaan magaalada istanbul maadaama xaaladeedu ay aada u adag tahay waxaan mar kale dadka codsanaya dadka jooga gaar ahaan dalka turkiga magaalada istanbul soomaalida joogta inaad u istaagtaan gabadhaas sidaad wehel ugu noqon lahadeen ummadda kale somal meel kasta ay joogaanna waxaan ka codsanayaa gabadhan xaaladeeda xaalad sahlan ma ah annaga wixii waajiba waa qabanay waana garab istaagayna waana hubinayna insha allah intuu ilaahay caafimaad ka soo siin doono ayadoo faraxsan caafimaad qabtana ilahay waxaan ka bayan inuu nabad nagu soo celiyo laakiin waxaan idinka codsanaya ummad somal meel kasta ay joogtaan walaalayaal aan isgarab istaagno ugu dambayntii maxamed cabdi oo ah aabbaha dhalay faa-ise oo ah gabadha dhibanaha ah ayaa maamulka gobolka banaadir uga mahad celiyey howshan ay qabteen iyo sida ay gacan uga siiyeen gabadhiisa in markii ugu horreysay maanta loo qaado dalka turkiga guddoomiye thaabit iyo agaasimihiisa iyo dhammaan dadkii hawshaa faa-ise ka qayb qaatay dal iyo dibad aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mahadaan la soo koobi karin ayaan u mahad celinayaa gabadha faa'iisa maxamed cabdi dadka ka qayb qaatay howlaheeda guddoomiye thaabit guddoomiye maxamed ismaaciil iyo dhammaan maamulka gobolka banaadir waxaan u rajaynhayaa guul waarta ayaan u rajaynhayaa waana uga mahad celinhayaa arrintaa guddoomiyayaasha dhammaan way mahadsan yihiin faa-ise maxamed cabdi oo ah gabar lix iyo toban jira ayaa sida la sheegay horraantii bishii noofembar ee sanadkan kufsi loogu geystay magaalada boosaaso sidoo kalena waxaa rasaas lagala beegsaday xubinteeda taranka waxaana in muddo ay ku jirtay cisbitalka digfeer ee magaalada muqdisho kaasoo xaaladeeda caafimaad waxba looga qaban waayey waxaana nasiib wanaag maanta lagu guulaystay in markii ugu horreysay maamulka gobolka banaadir uu u diro dalka turkiga si halkaasi loogu soo daweeyo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho mahadsanid xasan kaafi markana waxa aad kusoo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waa kan xuseen barre aadan oo nala socodsiinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka dhacdooyinka ugu waaweynaa toddobaadkan waxaa ka mid ahaa kulan talawadaag ah oo loogu talagalay aqoon-yahanka soomaaliyeed ee ka soo jeeda dalalka ku yaalla geeska afrika ee ay soomaalidu degto oo lagu qabtay jamhuuriyadda jabuuti kulankan oo ay soo qabanqaabisay xarunta daraasaadka heritage ayaa waxaa soo xidhay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo ka warramay ahamiyadda kulankan oo kale waxa aan aada ugu faraxsanahay in aan dad aqoon-yahan iyo mas-uuliyiin iyo ganacsato iyo ganacsatadu waa tujaal waaweyn waxaan sheegay ma aha ganacsiga yaraa maaha rag waaweyn waxaan sheegay dadashani heritage ay iskugu timaadeen aad baan idiin soo dhaweynayna heritage-na warkeeda waan maqalnay shan sano iyoan soo gardaadinayna baa tiri oo haddii tool waa sara joogsatay annagu wixii aan ka tari karno waan isku dayaynaa inaan ka tari karno mas-uuliyadda weynaysada ee ragga culimmada ee halkaa isugu yimid ee ku bahoobay in ay waddanka waktigooda iyo maskaxdooda iyo aqoontooda iyo khibradooda intaba ay isugu geeyaan hagarliina ay uga qayb galaan dhismihiisa horumarkiisa iyo waxa ay ummaddu ka sugayso kolka la doodo aan wada hadalna waan heshiina bay soomaalidu markaa dee ummadda soomaaliyeed way u baahan tahay dadkaas oo dhan maantana subjectgu wuxuu ahaa soomaaligu maqaamkiisu halkeebuu gobolka ka jooga soo ma dadka uu la nool yahay noocay doonaan ha ahaadaane inuu meesha uu joogo kenya ha joogo ethoobiya ha joogo jabuuti ha joogo soomaaliya ha joogo somalilan ha joogo inuu ku kordhiyo adduunkani maskaxdiisa iyo aqoontiisa ummadda uu la nool yahayna inuu kula noolaado xubbi iyo sharaf waxa aan dee isleenahay jabuuti marka aynu joogno aqoon-yahanka doorkiisa inaan adeegsanay mar hore oo carta aan joogi jirnay oo aan mar kastii oo loo baahdo in la furdaamiyo soomaalida dhibaatadeeda in la furdaamiyaba dadkii la adeegsanayay dadkiina wey idinka ayaa ahaa dadkii ka tala bixin markaas wixii alla qorana uu dhacaa maanta diasporaa wax la yidhaahdo ayaa jira oo ayaguna dhibta geysay dhulkaasi ka sokow jiil cusub oo waxbartay oo aqoon iyo xirfad iyo khibrad intaba kusoo kordhinaya ummadda soomaalida weeyaan agaasimaha xarunta daraasaadka heritage cabdirashiid khaliif xaashi ayaa isaguna v o eda uga warramay kulankaas ujeeddada kulankan wuxuu ahaa horta waa kulan qayb ka ah shaqada aan doornay inaan qabanno maqadka heritage ahaan saddex ilaa afar shaqaan qabannaa midda ugu horreysa waxaa weye inaan daraaso cilmibaaris samayno oo waqti dheer nagu qaadato lix bilood toddoba bilood siddeed bilood qaadato waan mawduuc doorno waxbarashadaan ka doornay abaarahan ka doornay qaxootigaan ka doornay amnigaan ka doornay kuwa ka kooban cilmibaaris ka kooban na waa samaynaa oo markii labadii biloodba mar wixii markaas taagan aan tooshka ama diyaradda ku saarno waxaan kaloo qabannaa kulamo aan u bixinay forum for ideas ama madasha aragti wadaagga soomaalida muqdishaa xarun noo ah muqdishaan ku sameynaa inta badan waxaan go'aansanay sidaan markaa aragnay faa'idada annaga ay noo leedahay oo xogta iyo caqliga aan aruurinayno iyo midda ay dadka u leedahay ee dalabka ka imaanaya inaan samayno mid sannadla ah madal aragti isweydaarsi iyo afkaar wadaag soomaaliyeed oo sannadlaah kuwo kaloo adduunka ka dhacaa jira oo waxaa lagu dhaliyey world economic forum baa jira asban ids kuwa ay dhahaan baa jira oo maqaawiirta iyo inta talada leh iyo inta waxog iyo inta maaragtay aragti haysa ay sanadkii marka kulmaan wax danin ay ka hadlaan marka waxaan isnihi soomaalidu jamhuuriyadda soomaaliyana waa degan tahay kenyay degan yihin etoobiya degan yihin qurbahay degan yihiin jabuuti bay degan yihiin maamul goboleedyada jira somalilan baa gooni isku istaagtay dadka soomaaliyeed mar kasta buuqa xamar ka jira baa laga sheekeeyaa laakiin si danaha waaweyn oo noo yaalo qarniga soo socda ama kontonka soona soo socda sida qaaradan aan ugu noolaanayn iyo gobolkan in wax layska yidhaahdo laysku yimaado caqliga la toojiyo
wararka kale ee toddobaadkan waxaa ka mid a dhegaystayaal dowladda soomaaliya oo wadda qorshaha sugidda amniga caasimadda tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho ciyaarihii maamul goboleedyada oo ay kumanaan kun oo daawadayaal ay ka qayb qaateen kuwaasi oo nabadgelye kusoo dhammaaday haddaba xaaladda guud ee amniga caasimadda muqdisho waxaa ka warramaya afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax xalane aad iyo aad baad u mahadsan tahay howlaha amniga magaaladan afar sanoon afhayeenka gobolka banaadir ahay waxa weeye waxaan aaminsanahay inay tahay markii ay ugu wanaagsanayd waayo shacab iyo dowlad iyo maamul iyo degmo isku xiran iyo ciidan amni ee talada ka qaata guddoonka gobolka banaadir ayuunbaa hadda shaqeeya aad bayna u fiican tahay xaaladda amni ee caasimaddu in ka badan soddon kun oo qofood baa garoonka yimid oo lugtooda ku yimid oon cidu casuumin oon cidu kaalaya cayaarta daawada dhihin magaaladiina dhex mushaaxayeen ooy imanayeen ooy daawanayeen ifafaalo amni bayna tusaysaa iyo horumar ay caasimaddu ku socoto dhanka ammaanka guddoomiye taabid cabdi maxamed ayuun baana dee hawshaas hoggaankeeda ah marka ciidanka ciidan waxaa jira ciidanka xasilinta la yidhaahdo oo gobolka banaadir ka shaqeeya iyana shaqooyin badan bay hayaan hore waa kay magaalada uga saareen qoryihii waaweynaa sida dhashiikayaalkii iyo qoryahan arbejega la yidhahdo ama dabajeexa loo yaqaano sidoo kale waata baabuurta magaalada maraysa ee mas-uuliyiinta ilaaliya ay afar afar askari lagu soo reebay guddoomiye taabit talada ugu muhiimsan buu lahaa wasaaradduna fulinta bay lahayd amnigu meel fiican baa iminka la marayaa oo loo socdaa ma arkaysid dabajeex magaalada dhex maraya ma arkaysid qora dhashiika ah oo magaalada dhex maraya oo aan howlgal gaara qabanaynin ama aan ciidankaas ku abtirsanaynin tuutihii baa laga saaray magaalada badankii oo tuuto gaara ayay ciidamadu wataan hadday booliis yihiin iyo hadday nabad sugid yihiin oo kuwa loogu talagalay gudaha amniga sugiddiisa
wararka kale toddobaadkan waxaa ka mid a dhegaystayaal howlgalka amisom oo ku dhawaaqay inay bilaabayaan inay dhimaan tirada ciidamada amisom iyaga oo soomaaliya si tartiib tartiiba uga bixi doona mustaqbalka dhow haddaba suurtagal ma tahay in amisom ay ka baxaan soomaaliya wakhtigii loogu talagalay door intee leegse ayay ciidamada soomaaliya ka qaadan karaan xasilinta amniga dalka waxaa arrintaasi faaqidaya cabdilcasiis axmed cali oo ah khabiir ka faallooda amniga ahna guddoomiye ku-xigeenka xarunta al irshaad ee ka hortega xagjirnimada ee magaalada muqdisho ciidamada amisom oo tuman jirsaday joogitaanka hore wadanka soomaaliya waxay soo mareen saddex marxaladood ama marayaan marxaladda koobaad waxay ahayd marxaladii soo gelidda iyo maaneysiinta iyo iyo iyo soo kordhinta marxadaasi waas way soo dhamaatay hadda waxaa la marayaa oo laga hadlayaa marxaladii dhimidda waxaa kusii xogi doonto oo hadaladii yiri bilowdeen marxaladii ka bixitaanka marxalada soo gelidii eeee soo dhamaatay qorsho dheer iyo ogolaasho iyo diyaargarow badan ay qaadatay waqti badan marxalada ka bixitaankuna sidaas oo kale overnight ama si deg dega wax ku dhici karo marka loo fiirsho waaqac soomaaliya ma ahan laakiin arrinta dhimidda ah oo hadda bilaabatay oo facekan lagala ah waa mid loojiga waana suurtagal xilligan in waxuun laga dhimo numberka ciidamada joogo laakiin kabixitaanku waxay ubaahan tahay xagga amniga wadanka waxay iska bedelaan sida hadda uu yahay waxay ubaahan tahay diyaargarow waxay ubaahan tahay qorshe wax la yidhaahdo la dagaalan musuq maasuq aalaaba lagu soo celiyo inuu ciidamada militariga ka dhex jiro yaa bilowdo socdo waxaa la rabaa in si bixitaanka u suurta galo dabcan waxaa muhiima in jawigii lagu lagu bixin lahaay la abuuraa ka horeyso bixitaankii in ama la fulsho ama laga hadlo
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgeliyo
barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo xuseen barre aadan dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha gaarka alaha ee hambalyada iyo heesaha waa kuwan ibraahim daandure iyo weliba caashe ibraahim aadan oo inala socodsiiya
mar kale iyo barnaamijkeenni hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahina uu heesihii hore kuwii dhexe iyo kuwii ugu dambeeyaba waad isku dhaftay intaanan dhagaha daalin bal dhambaalka ugu horreeya aan soo qabtay ibraahinow waxa uu naga soo gaaray waa dhambaal tahniyad aroos baa la yidhi waxa ay ka timid hooye xaliimo odowa fidow iyo sidoo kale hooye qaali nuur guure samsam cumar xaraale baa la yidhi iyo faadumo cumar caraale marka xaraalihii la qornaa caraala malaha loola jeeday marka waa samsam cumar caraale iyo faadumo cumar caraale iyo kaaho cabdi caraale iyo foos cabdi caraale iyo caasho cabdi caraale iyo qaali cabdi iidow iyo ugu dambeyntii adeer faysal caraale afrax iyo adeer maxamed caraale afrax dhammaan dadkaasi waxay tahaniyada u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah baa layidhi cabdulqaadir cumar caraale iyo marwadiisa suleeqa cabdulaahi axmed oo dhowaan aqal galay lama soo sheegin ibrahim halkay ku aqal galeen hase aatee meelay ahaataba aqalgalkaasi dhex maray cabdulqaadir iyo afadiisa suleeqa waxaan u rajeynayna in ilaahay ka dhigo midkii baraka leh ubad khayr qaba lagu kala helo aamiin waa tahay dhambaalkana waxaa uu noogu yimid caasho yuusuf cabdi aadan iyo waxay yidhaahdeen farxiyo xasan dirir iyo sacdiye faarax iyo qadro faarax gubadle iyo sabriin faarax gubadle iyo cabdinaasir faarax gubadle iyo ismahaan xasan dirir iyo joos xasan dirir binti xasan dirir najmo afyare aadan iyo maxamed aadan macalin iyo maxamed deeq mukhtaar xuseen mukhtaar maxamed kaar yunis maxamed siyaad iyo axmed cabdulqaadir xasan ganey iyo maxamed deeq xasan dirir iyo sakariye afyare aadan ismaaciil cabdi aadan maxamed muumin qooje iyo bashiir cabdulaahi cusmaan iyo waxay yidhahdeen dhammaan asxaabta xaafadda afarluuq waxayna jecel yihiin dhammaantood inay halkaan habali uga diraan muna faarax gubadle iyo maxamed daahir iimaan oo wiil uu ugu dhashay bay yidhahdeen cusbitaalka magaalada beledweyne wiilkaasina waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan maxamed waxaanay leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa anfaca aamiin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa heesta ugu horeysa ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahim oo ma soo qabanaysaa mise bal noo soo qaba caasho
codka waxaan soo qabanayaa fanaanka axmed mooge ee heesta waayahay aan kaa helo
waayahay ankaahelo iyo codkii axmed mooge liibaan ayaa intaas ku dhaafinaa dhankii dhabbaalada caashaaye waxaan soo qabanayaa waxaan salaamayaa baa la yidhi hooye macaan dhambaalkana waxaa soo qoray cabdi nuur shariif waxa uu ku magac dheer yahay cali xaashi waxa uu joogaa jabuuti sidaan sheegay waxa uu ku bilaabay waxaan salaamayaa hooye macaan waxa uu sidoo kale yidhi xaawo ismaaciil maxamed aadan iyo walaashay buu yidhi faadumo shariif bedel iyo caruurteeda waalidkay buu yidhi cabdulaahi shariif bedel iyo caruurtiisa iyo sidoo kale buu yidhi walaalkeeya tamaan shariif bedel xaaskiisa iyo gabadhiisa buu yidhi suhuur iyo sidoo kale adeer shariif cabdi xaayi iyo sidoo kale adeer shariif daahir dheere dhammaan reer shariif cali xaashi oo kala jooga buu yidhi waa harleedi barmiil fiiq iyo sidoo kale xamaaro buu yidhi bay kala joogaan iyo jigjiga iyo meelo kale waxa uu yidhi waxaan filayaa in dhambaalkaas salaanta ah ayna u soo mariyey barnaamijka ambaleeda iyo heesaha ee v o eda inay dhegaysanayaan oo ay igana guddoomayaan waa tahay waxaan filayaa cabdulaahi nuur inay ku dhegaysanayaan dadkaasi aad salaanta oo ay ugu horreyso hooyo macaan waa hagaag waxaan dhambaalkan ka helna caasho hooyo xakiimo odawaay fiidow iyo hooyo qaali nuur guure iyo samsam cumar xaraale iyo faadumo cumar xaraale kaaho cabdi caraale foos cabdi caraale iyo caasho cabdi caraale qaali cabdi iidow iyo adeer faysal caraale afrax iyo adeer maxamed caraale afrax dhammaan dadkaasna waxa ay jecel yihiin inay taaniyad aroos gaarsiiyaan cabdiqaadir cumar caraale iyo waxay yidhahdeen suleeqa cabdulaahi axmed oo ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashi iyo barwaaqo aamin ayaa leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa hees dhinacaagaba uma soo riixaya anaa dhegaystayaasha u soo qabanaya waxaanan filayaa in dhegaystayaal badan oo barnaamijkan dhegaysanaya ibraahimo inay si weyn uga heli doonaan
ma ogtahay jannadaawdu nima jiriibu soo marin saha lama dhex joojema ogtahay jannadaawdu nima jiriibu soo marin saha lama dhex jooje haddaad jamaatoo geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye haddaad jamaatoo geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye
soo wajida qalbiga jajira
waa tahay xaggii dhambaalada noo soo qaba caasho waa tahay dhambaalkan aan soo qabanayo waxaa ugu horraysaa hooyo salaado manuuro hooyo nuurto manuur iyo hooyo ruqiyo sheekh maxamed dhuub baa la yidhi iyo aabe cabdirasaaq gees dheere iyo sidoo kale aabe cabdiladiif iyo sidoo kale maxamed mukhtaar gees dheere iyo rashiid cabdirasaaq dhammaantood waxaay waa dhammaan reer xaaji gees dheere iyo ubadka ay sii dhaleen baa la yidhi waxaa halkan hambalyo aan lasoo koobi karin u darayaa baa la yidhi iyagoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa tahniyad aroosoo farxad waxaana ay gaarsiinayaan catarey cabdirasaaq gees dheere iyo maxamed yare maxamed nuur oo ku aqalgalay magaalada kismaayo taariikhdu markay ahayd soddonkii bishii aanu soo dhaafnay waa laba bilood ka hor bishii nofembar aanu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban isku waarayay leeyihiin ubad khayr qabana rabbaha idinkala siiyo aamiin
ambiyahay walaalay ruux ku aaminaa ubax kuu sidee hadda beerta laga soo guray oo daray ah daray ibraahimo laakiin haddii beerta hadda laga soo guray iyo haddii xoogaa lasii yaro keediyo lasii hagaajiye lasii ilaaliye lasii dhaqaaleeyey maxay midka lasii dhaqaaleeyaa waa ila macno badane maya kan beerta laga soo guray waa carfayaa weli maxaan ku idhaahdaa xasharaadka yaryaraaye maaragtay dul haadaya weli dul haadaaye dabayl banaanka ma marin kan laakiin waa
haddaan fahmay cabdiqaadir kaskey ayaa cashoy bal heesta si fiican noogu qaadee dhegaystayaashanan waxaa leenahay dhegays wacan
arnida hogaamiso waxa uurka gube waa aamuske nafta arnida hogaamiso waxa uurka gube waa aamuske ma adkaysiba hufan looga dhigay ilintiyo hoqdiyo ololahaa jacay ma adkaysiba hufan looga dhigay ilintiyo hoqdiyo ololahaa jacay ma wabadaaba qadayr baxiyo taanigayaay ma wabadaaba qadayr baxiyo taanigayaay ambii walaal alfiyo kunjeer nafku anta ubax kuu sidee ubax kuu sidee ilbiisaniyo ufayo xare egan laha qalbi omanba ku ululahay ma wadadaabaan qadayr baxdiyo taanigayaay ambii walaal alfiyo kujeer nafku anta ubax kuu sidee ubax kuu sidee ilbiisaniyo ifayo xareen eegan lahaa qalbi umanbaa fasqaysanba sidoo malin qaba wilminaye nafasqaysanba sidoo malin qaba wilminaye nafasqaysamba sidoo malin qaba wilminaye eedadayo nafasqaysamba sidoo malin qaba wilminaye ambag baanaho awadaalmayo ambag baanaho awadaalmayo lumayo ambag baanaho awadaalmayo maqorkiyo arkayda dadka ulaayocan maqorkiyo arkayda dadka ulaayocan ambiyaa ma urkiyo arkayda dadka maqurkiyo arkayda dadka kulaa ay noocan ambiya ambiya ambiya ambiya dhulug balahay ubadkiisa ma ma iluusan tahay dhulug balahay ubadkiisa codkii macaanaay cabduqaadir kaskey iyo heestii ambiya ayaan taas kaga gudbaynaa xaggii dhabaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalka ugu dambeeyaan soo qabanaya ibraahimna waa hambaliyo aroosoo farxad lebaa la yidhi waxaana diraya hooyo dallaayad habarwaa iyo abti nuuriye habarwaa cabdi xirsi habarwaa iyo dhammaan reer habarwaa cabdixakiin xaashi cabdi wuxuu ku magac dheeryahay cali cadaala daahir xaashi cabdi asli shire bool iyo faadimo cabdi rooble iyo sucaado xaashi cabdi iyo sahre xaashi abi baa la yidhi iyo xamdi xaashi cabdi iyo faadimo cismaan cali rooble iyo dhammaan reer rooble waxay taanid aroosoo farxad le u dirayaan lamaanaha kale ah baa la yidhi xaashi cabdi rooble iyo marwadiisa maryan cabdulqaadir isxaaq jibriil oo ku aqalgalay magaalada guruceel ee gobolka galgaduud taariikhdu markay ahayd siddeed iyo tobankii bishan disembar ee sanadkan laba kun toddobiyo toban ducada waa dacada waa caashicid baan yidhi waa tairoskaasi ka dhacay magaalada guruceel ee gobolka galgaduud ee dhex maray xaashi cabdirooble iyo marwadiisa maryan cabdulqaadir isxaaq jibriil waxaan ugu duceynayaa in ilaahay uu ka dhiga arooskooda midkii waara ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin aamiin heesta ugu dambaysa ah ee dhegeystayaasheenna aan u ciyaarayno ayaa waxay tahay dhagar qabe waxaana ku luqeynaysaa fanaada farxiyo kabayar guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkanna intaas ayaan kusoo koobaynaa intaan mar kale kulmi doonno waa caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandurey oo dhegeystayaal dhammaantiin ba idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal annaguna heestaasi maqalkeedu hadda idiin soo gaadhay ayaannu idinkaga tegi doonaan idaacaddii kusoo gabagabaynaynaa waa saare cabdi anigoo cabdixakiin shuruuca iyo weliba maxamed cabdi sandheere iyo guud ahaan bahada v o a da la sidaa iyo nabadgelyo
From Washington, this is VOA News.